dhinaca kalena sida ay mas-uuliyiintu sheegeen macalimiinta ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo ay ka mid yihiin mushahar yaraan iyo ammaan darro jaamac mahad maxamed jaamac suuley wuxuu ka mid yahay macalimiinta ka howlgala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo ayuu uga warramay marka hore waxay macalimiinta soomaaliyeed uga dhigan tahay munaasabadda maanta maasha allah marka hore waa kaaga mahad celinaa fursaddan qaaliga oo macalimiinta aad siiseen marka xigta waxaan leeyahay macalimiinta soomaaliyeed hambalyo shaqada aa haysaan intaa kadib dabcan waad dareemi kartaa macalin hawsha uu qabanayo hal maalin iyo laba maalin laguma soo koobi karo muhiimadda uu leeyahay macalinka hal maalin oo aad tiraad mahadsanid wuxuu ku shaqaynayaa sanadkaas oo ah emotionkiisa oo energy ku helayaa waxay dhiirigelin u tahay berri waxay ka dambeeyahay ilaa ko labatanka novembartka laga gaarayo inuu energetic uu yahay macalinka
waa maasan tahay oo keliya in la yidhaahdo macalinka ma ku filan tahay
dabcan macalinka in la dhiirigeliyo macalin howl fiicana haysaa hawshaa kasii wad waa mahadsan tahay wax weyn waaye siiba macalinka dadka kale ujiradooda ama waxyaabaha ay qaataan hadday lacag tahay hadday hadiyad kale tahay iyaga dhiirigelin ay ka helaan laga yaabaa laakiin macalinka in la yidhaahdo macalin waa mahadsan tahay ayaa sanad dhan uu ku shaqaynaya enerjaatikaas
macalinka ma ku filan tahay xirfadan macalinnimada ah waxyaabaha ka soo galaya hadday noqon lahayd dhaqaale ama shaqada uu hayo marka laga reebo dadka ardayda ka faa'iidaysanaysa isaga nolol ahaan wax ku filan ma ka helaa enerjiga ka baxaayo iyo juhdiga uu gelinayo iyo maskax tuujinta uu samaynayo iyo waxa soo galaya isma laha walow hadda wadamada qaar hormaray ay macalinka qiimeeyeen hadday tahay mushaarkiisa ay la mid dhigeen mushaarka wasaaradaha ama wasiirada ay qaataan taa ay kala gol leeyihiin in macalinkii uu soo saaro arday taya leh macalimiinta africa macalimiinta soomaaliya haddan marka lasii yidhaahdane way ku dulman yihiin hadday ahaan lahayd xagga bulshada la dhaqankeeda hadday ahaan lahayd xagga mushaaraadka hadday ahaan lahayd xagga ixtiraamka waxyaaba fara badan ayaa jira uu macalinka haddana uu kusii samro saa ay tahay haddana shaqadii ma istaagin oo waxaad moodaa sida macalimiinta horumaray ama macalimiinta la dhaqaaleeyey ama macalimiinta oo kale ayuu u darban yahay oo kama aysan joojinin kama niyad jibinin xuquuqdii uu waayay kama aysan niyad jibinin taa awgeed ayaa keenta hadda in dalkii uu soo kahosho uu samaynayo
maxay tahay caqabadaha aad kan macalin ahaan dareentaan midda kale qaab sidee abay idinla dhaqmaan waalidiinta iyo ardayda aada waxbaraysaan
si guud waxaa jirta waxbarashada waxaa ku jirta waxa la yihahdo b t m parent teacher meeting oo ama isbuuclo ah ama bilo ah soomaaliya kama jirto waa inay kulmaan waalidka iyo macalinka si ardayga loo ogaado waxa keenay marka in macalinkii iyo waalidkii ay kulmi waayaan waxay keentay in macalinkii iyo waalidku isan is-aqoonin hadduu jidka isaga horimaado ardaygii iyo waalidkiina uu meeshaasi uu macalinkii uu gooni ka noqdo haddii laakiin ardaygu uu ogaan lahaa in macalinka iyo waalidku ay mar walba kulmaan oo asiga laga shuuraynayo oo horumarkiisii iyo dhanka togan iyo dhanka tabanba laga fiirinayo inuu yahay hadduu ogaan lahaa waxaa imaan lahayd macalimiin arday taya lahaa soo bixi lahayd waxay keentay marka in macalimiintii waalidiintiisan is aqoonin waxay keentay in ardayga markaasi uu si iskiis ah uu u socdo ugu dambeyn macalin jaamac waxaa tiri macalimiinta ma helaan mudnaan ku filan xagga dhaqaalaha waxaa la tilmaamaa in waxbarashadii ay noqotay ganacsi dugsiga hoose la qaado saddex iyo toban ilaa shan iyo toban dollar inta udhexayso qoysaska ay yihiin danyar dhaqaalo la-aan iyo macalinka lama tixgelina waa leedahay lacag intaa la egna qoysaska waa laga qaada bal taa haddii aas barbar dhigto si guud waxbarashada waa laba system waaye midna waa waa public midna waa private midda public ah oo dowladdaaba gacanta ku haysa waa star free laakiin waxaa ka tayo badan kana arday badan midda privateka ah tan privateka markaa u imaano haddana ischool iskuolka wuxuu ku jiraa guri kiro ah wuxuu ku jiraa macalimiin oo ayaga mushaar ay siiyaan sidoo kale korontada biyaha nadaafadda wixii oo dhan ardaygaasi dhaqaalaha laga qaado ayay hoos timaadaa saas ay tahay haddana kuma sii filnaanayso oo lacagta ardaygan laga qaaday boqolkiiba sagaashan waxay ku noqonaysaa khidmadii ardayga loogu qaban lahaa marka lama dhihi karo waxbarashadaas mid brivateka waa mid ganacsi lama dhihi karo oo wax u safe gareybayo ama uu guryo ku dhisanayo ama baawur cad uu ku gadanayo kama soo baxaan
kaasina wuxuu ahaa jaamac mahad maxamed jaamac suuley oo ka mid ah macalimiinta magaalada beledweyne wuxuuna u waramayey xuseen xasan dhaqane